Kulankan oo yahay qabanqaabadiya wasaaradda haweenka koonfur galbeedda ayaa haya wadatashi iyo Luwel Dadenga ururada bulshada rayidka iyo saraakiila dowladda si loonku hadala xuquuqda iyo sharciga owlaada ee wada wasaaradda haweenka intii kulanka uusa dareeriya weliba loonku doodo doonay sidii loon horumarin lahaya owlaada koonfur galbeedda dhinacyada caafimaadka walbarashada akhlaaqda daryeelka iyo ammaansho iyo ka qaybgalayaalka iyo weliba laga booriyi doone sidii wacyigelinta indeersii lahaayena hooyooyinka iyo owlaadiyo oo meel kastiyo roogana wasiirka wasaaradda bilaantiyo xuquuqul insaanka koonfur galbeeda nasre aweesa abkooga oo kulanka furtay iyo weliba ku qaybgalayaalkaiyo la wadaagtaya ahmiyadda kulankan welibana iyo xustay sidii laga maarmaan yeengata in owlaada koonfur galbeed iyo helana walkastoo xuquuqa iyo leyana iyadana ka booridiya bulshada iyo kuwarqaban owlaada udoodista xuquuqda biniaadamka khaasatan haddana caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka naafada ah dhammaanteena dadkaas waxaa inaga saaran waajib waajibkaasoo ah mid diini iyo mid maadi labada buu naga saaran yahay haddee maanta caruurteena ay badbaado ama caruurta guriga ay soo hagaagsanaato bulshada dhan ay hagaagsanaanayso bulsho hagaagsan markaa aragtid caruurta gurigaa laga soo hagaajiyey waalidkiaa soo hagaajiyey macalinkii iskuulkaa hagaajiyey waxaan noqonaynaa markaas bulsho horumar gaartaan noqonaynaa laakiin bulsho oo caruurteedii ay halaysan yihiin oo dhammaantooda ay cabaayaan taabuu ama koolle ay dhuuqaayaan runtiisaan ku hagaagnay waa adkaanaysaa laakiin taas waxaan ku gaari karnaa inteena hadda meesha fadhisa oo gacmaha isqabsada oo qof walbana doorka uu kaga aadan yahay ururada bulshada ama aan iraahde hay-addii markaas uu ka socdo uu ka xoojiyo uu ka dhuujiyo runtii waxaan noqonaynaa dad horumar gaara dad bulshadooda horumariyey waad aragtaan maanta dhibaatadii iyo wadanka ka dhacday iyo sida aan nahay isma laho alxamdulilah waayo hooyo kasto caruurteeda waxay ayada cuni lahayd waxay ka doorbiday inay cunugeeda wax barto hadday nafta wareejiso hadday cajiin wareejiso hadday yaanyo gado qof walbaba waxaa maanta oo kursigan maanta uu ku fadhiyo iyo quruxda maanta uu leeyahy hooya usoo samaysay caruurtii hooyo aabbaa soo sameeyeen hoyooyinkan aabbaheena dagaalaa socda haddee dhihi lahaayeen aysan waxbana bari lahayn maanta meeshaan fadhino iskumaana imaadeen inaan gaajaysnaadno ayay ka doorbida inay waxna biraan runtii dad badan waan dareemi karnaa wadankan wax laga soo qof looga sheekeynayo male qofkii hadda wadanka burburka kadib dhashayna hadda wuxuu haystaa historigiiyo haystaayo oo social media dhexyaalaan wadankan wuxuu soo maray iyo maanta meesha aan taagana iyo meesha aan rabna inaan gaarno taasina haddeertaan meel fiican aan taaganahay alxamdulilah meeshaas fiicanna waxay si u baahan tahay inaan u dhabar adeegno bulshadeena aan horumarino aan wacyigelin waxa ugu wanaagsan maanta bulshada ee ku hagaagta wacyigelinta waa wacyigelinta aan xoojino xaafadaha kasoo bilowno dadka barakacyaasha u tagno dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ahna waxaan rajaynaa dhammaanteen inay mas-uuliyad naga wada saaran tahay mas-uuliyaddaasoo ah inaan u dhimrino inaan u doodno inaan aan ka mid noqno bulshadeena maanta meesha fadhisa inay ka mid noqdaan ee naga soo qayb galaan haddee noqon lahaayeen waxbarasho hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd siyaasadda ka qaybgalka siyaasadda dhan kastaba loo dareensiiyo inay dadka la mid yihiin dadka soo dhex galaan dadka yaa soo dhexgelin kara inteenaa meesha fadhisaa soo dhexgelin karta marka ayaga waxay iska dhigaan hadda isolate iska dhigaan marka isolate-kaas waxaa oga bixin karnaa inaan anaga wacyigelin badan badan badan aan sameyno ku celcelino calal aqala way imaanayaan markii dan bulshadii soo dhexgalaan hadda sidii hore ma ahan way noo yimaadaan anagaba tiriinadu way kasoo qayb galaan qaybay ka yihiin soomaaliya weliba iyo ku mid eeda dalalka aan ka badan owlaada aan helaana walyaabo nolola aasaasigan ee oo walbarashada koowiya ku eeta